madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud siyaaadan ayaa waxa uu maanta la kulmay wafdi ka socday hay-adda sefdajil dareen shirka oo uu ku wehelinayo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka mudane cabdiraxmaan cabdi axmed shirka ayaa waxa uu madaxweynaha uga dhageystay warbixin ku saabsan shaqada ay ka qabteen jubbaland ee la xiriirta arrimaha gargaarka ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud siyaaadan ayaa ku dhiiri shaqada ay ka hayaan deegaanada jubbaland waxa uuna faray inay shaqadooda sii laba jibaaraan maadaama ay ka bilowdeen deegaanada qaarkood abaaro kuwa soo mar walba loo baahan yahay kawarhayntooda isagoo madaxweynaha ku ammaanay wasiirka dabagalka iyo joogteynta kawarqabka hay-adaha u xil saaran arrimaha gargaarka iyo xaaladaha bini-aadinimo kulanka ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka mudane cabdiraxmaan cabdi axmed isagoona ka warbixiyey kulanka iyo waxa uu daarnaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda caalamiga ee safe children ee ka howlgasha dowlad goboleedka jubbaland wafdi ballaaran ay ka koobnaa oo isugu jira wakiilka dalka soomaaliya iyo waafuud kale ee maxalle ka kala socota gobollada dalka wafdigan ayaa maalmahan u joogay siday ugu kuuragal lahaayeen iyo shaqooyinka faraha badan ee gargaarka ay ka wadaan dowlad goboleedka jubbaland adeegyadaas oo ka mid ah sida caafimaadka waxbarashada caruurta iyo haweenka mashaariic aad u fara badan oo gargaar ay ka wadaan dowlad goboleedka jubbaland marka shirku ulajeedadiisu ama gundhigiisu wuxuu ahaa inay warbixiin ay siiyaan madaxweynaha uu ka dhegaystay runtii waanay ka warbixiyeen shaqada quruxsan ay ka wadaan jubbaland ugu dambayntii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka mudane maxamuud sayid aadan ayaa ku booriyey kuna dhiirageliyey shaqada qurxoon ee baaxaddale ay jubbaland ka wadaan hay-adda safe children ugu dambayntiina madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrimaha abaaraha ba'an ee ka jira dowlad goboleedka jubbaland iyo sidii ay shaqadooda kusii laba jibaar lahaayeen uu kala hadlay shirkana si guul ayuu kusoo dhammaaday maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo